Hay-adda u diyaargarowga aafooyinka ayaa deeq raashin ah gaarsiisay bulshada ku dhaqan degmada Gomburaha Banka ee gobolka Hawd, taasi oo loogu talagalay in lagu yareeyo saameynta abaarta iyo xaaladaha adag ee cunno yarida ka jirta deegaankaasi. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta hay-adda iyo maamulka deegaanka ayaa sheegay in deeqdaani ay qayb ka tahay dadaallada ay hay-addu ugu jirto in lagu caawiyo dadka ay saameeyeen abaaraha, colaadaha iyo xaaladaha nololeed ee adag ee ka jira qaybo ka mid ah dalka gaar ahaan deegaanada Gomburaha Banka.
halkan waxaan ku soconnaa laba wasiir wasiirka shaqada iyo wasiir dowlaha waxbarashada shan agaasimo guud oo ugu horeeya agaasimaha dibudejintu agaasimaha wadooyinka iyo gaadi- iyo gaadiidka agaasimaha quality controlka axmed agaasimo ku-xigeenka dhaqtarka runtii waxaasoo madaxii maanta waxay u yimaadeen inay horta dhibaatadeeda la qaybsadaan oo ay soo arkaan wixii aad dhibaato ku qabtaan iyo wixii ay deedii soo gaaray een, wixii warbixinaya ay urursadaan wixii wax laga qabanayana laga qabto mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadnaqayaa barasaabka gobolka hawd oo runtii aan arkayo siduu u dareenayo ummaddiisa iyo dadka uu mas-uulka ka yahay hay-adda diyaargarowga aafooyinka aan guddoomiyaha gobolka ku wareejinaynaa boqol xa- reer raashinkoodii oo isugu jira baasto bagiis sonkor baco bastayaal ayaan ku wareejinaynaa guddoomiye boqolkaa qoys raashinkoodii iyo waxoodii agabkoodii waxaan ugu mahad celinayaa hay-adda world vision oo xaqiiqdii wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoysku ay wada shaqayn aada u dheer leeyihiin inta badanna alaabtan aynu keennay iyagu naga caawiyey nagala shaqeeyey intaa iyo in ka badanna aanu ka sugayno insha allah maadaama intani ahayd xaalad degdeg oo timid xaalad degdeg oo u baahan jawaabteeda in la bixiyo sababta aawadeed baan inta yar u soo qaadnay laakiin insha allah in kaloo ka badanna waanu keen hadday tahay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada hadday tahay hay-adda ka hortagga masiibooyinka wasaaradda waxbarashada wasaaradda dibadejinta wasaaradda diinta iyo awqaafta wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta ogna madaxweynaha qaranka hoonsan jawaabtii maanta waxay maraysaa inay ka soo jawaabeen oo wasaaradda ka hortagga masiibooyinka een, ay wasaaradda inay inay hay-addaasi ay boqol qoys soo gaadhsiisay raashin iyo baco iyo bustayaal wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo milga booqashada ugu soo horraysay inay rogayso gaadiidka imika agabkaa oo isugu jira dhar iyo maacuun iyo baco iyaduna waa taa gaadhiga hadda lagu rogayo oo loo qaybinayo dadkii ka wasaarad ahaan een, masiibadii maalinkii dhaweyd ka dhacday een, wixii ay geysatay ee, gaar ahaan goobihii waxbarashada oo iskuulkan aynu taaganay uu ka mid yahay waa iskuul runtii dad badan ay dhigtaan arday badan ay dhigtaan een, waalid badan ay runtii een, ku hiiranayeen inay dee carruurtooda ay ku soo daraan sanadkana qorshayaal badan baanu lahayn oo ah in een, recruitmentka ama ardayda inay isdiiwaangeliyaan runtii inaan kor u qaadno Een, waxaa imika muuqata in iskuulkii waxyaalo badan ee ka soo gaadhay Een, guddoomiyaha gobolka waan uga mahad celinayaa sida dhow ee wasaaradda noola shaqeeyo ee runtii musiibo xooglah ka dhacday badhasaabka iyo maayirku waxayna soo gaadhsiiyeen qayladhaan ku aadan hawsha meesha ka dhacday ee runtii waa arrin u baahan in aad ama si ballaadhan wax looga qabto Een, waxaan halkan aad ugu mahad celinayaa mas-uuliyiintan inoo yimid maanta ee la soo gaadhay gargaarka degdega ah markaan warqadaha u geynay isla markiiba jawaabtaa degdegaa bay keeneen waxaan halkan uga mahadnaqayaa dhammaan qof kastoo ka qayb qaatay oo qayb ku lahaa inuu taakuleeyo dadkan duufaantu jiidhay hay-adda nerford ay ugu tala gashay dadkii waxa weye waxyeeladu ka soo gaadhay oo tiradoodu ay dhan tahay boqol qoys hay-adda aad iyo aad baan ugu mahadnaqay Hay-adda oo diyaargarowga aafooyinka ayaa ballan qaaday inay sii wadi doonto gurmadka ay u fidinayso dadka ku sugan meelaha abaarta iyo aafooyinka dabiiciga ah ay saameeyeen.